hay-adda Inman Care oo ay ku midaysan yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku nool dalka Finland ayaa agab caafimaad oo ka kooban sariiro bareelayaal iyo daawooyin ku wareejisay maamulka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir munaasabada lagu wareejinayay agabkan caafimaad ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda Inman Care iyo maamulka isbitaalka Banaadir ee Muqdisho liibaan cali sheekh doon oo ah la taliye ka tirsan hay-adda Inman Care ayaa ka warbixiyey agabkan caafimaad waxaan anigoo wakiil ka ah idmakeer tiam maryan shariif idil maxamuud iyo anigoo liibaan cali sheekh doona aan rabaa inaan ku wareejiyo konteynerkii aan ka soo dirnay helsinki finland bishii nofembar sanadkii hore laba kun labaatan iyo afar waxaan kaloo u mahad celinaa iyo dhammaan intii nagala qayb qaadatay gabdhihii neersiska ahaa gabdhihii ahaa umulisooyinka iyo dhammaan dhakhaatiirtiinna caawisay dhammaan tiam finland waxaan idin leeyahay mahadiha idinka gaarto maanta waad aragtaan konteynerkii waa la furay alaabtii waa taallaa isbitaal banaadir taallaa waxaan ku wareejinaa agaasimaha agaasime iga guddoon fortuun shariif maxamed agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ayaa ka mahad celisay agabkan waxaan u mahad celinayaa umulisooyinka runtii siiniyaarka ah ee sida nafhurnimada leh isbitaallada kala duwan uga soo arooriyey baqaaradooda tegey u istaagay inay walaalahood soomaaliyeed oo isbitaalka banaadir ay soo gaarsiiyaan deeqdan qalabka isugu jiro sariiraha sariiraha dilifariga bedhka ama sariiraha dhalmada ee loo isticmaalo hooyada markay dhaleyso xilliga ugu adag runtii aan ognahay qalabka sida uu qaali u yahay isbitaalkana aad ogtihiin duruufaha adag uu ku shaqeeyo qalabka sidoo kale waxaa ka mid ah wiljeris waxaa ka mid ah qalab isbitaalka aad ugu baahan yahay bareelayaasha xaalada xaaladaha emergensiska maadaama aan ku shaqayno qaybta hooyada iyo dhallaankaba ay wadayihiin xaalada iska emergensis u badan alxamdulilah waxaan isleeyahay xilligii ugu baahi badnaa mudane liibaan waxaan leeyahay wakhtigeedii alaabtan inay soo ay kusoo beegantay wakhtigeed inay kusoo beegantay annagana aan runtii abaalkan aadna gashateen aanan iloobi doonin aadan ugu mahad celinaynaa agabkan caafimaad ayaa door muhiima ka qaadan doono dardargelinta howlaha shaqo ee isbitaalka banaadir si bukaanada isbitaalka yimaado u helaan adeegyo caafimaad oo taya leh